barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kowiyo soddonka mitrban efemyada geeska afrika qaarkood iyo barta v o a somaly com
waa duhur salaaso ah bisha maarjna ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada laascaanood iyo sida wax loo baro inta badanna meel iftiina wax lagu baraa dadka dhagaha lah haddii ay mugda arkaan waxba ma baran karaan tootal gebigoodaba sidaa awgeed debintaada dhaqaaqeeda iyo gacantaada dhaqaaqeeda wax lagu baraa maadaama ay isha uun waxna ka maqlayaan waxna ka arkayaan sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ka hadlaya duruufaha adag ee dhinaca tahriibka ee ay maraan hablaha da'da yar ee tahriiba dad idiloo sacuudigaan u tarribina maxayo anaa bis waan ku dabaadaydan oo waan iska raacay gaadhi baan la saaray dee waxa mudnaan gaadhigii lagu tegayo ilaa mar haddii xuduudda lagu dhigaada dhugtaadaad ku galaysaamaa sacuudi carabiya waxaa xuduudka yamanta iyo sacuudiga ku taalla buur dheer baa ku taallo buurtaa dheer waxaa ka hooseeya dix dixdaa buurtaad fuulaysaa markaad gaadhi aragtid buurtaad fuulaysaa
dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka marnayn
haddaan haddaan tuuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqooni niimo raacin haye biike iyo weliba nimco yaasiin heestaas ay sida wadajirka ugu luqeynayaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii caalamka gudoomiyaha guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada maraykanka david nonis ayaa isniintii shalay sheegay in aanu qorshaha ugu jirin in uu iska casilo baadhitaanka guddida uu ku hayo faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada maraykanka wariyaasha daqiiqado uun kadib markii ninka ugu sarreeya xubnaha dimuqraadiga ee guddida ku jira adam shiif uu soo saaray bayaan uu ku dalbanayo in uu iscasilo ayaa hadalkaasi uu sheegay guddoomiyaha guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada maraykanku sjief oo ka tirsan guddidaas ayaa isagu wuxuu sheegay in ay adkaan doonto in dadku ay ku kalsoonaadaan baadhitaanka haddii uu david nonis uu qayb kasii ahaado baadhitaankaas
qaramada midoobey ayaa isniintii bilowday wadaxaajoodyo ku saabsan in si caalami ah loo mamnuuco hubka nucliyerka taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubka nucliyerka dadka taageersan mamnuucistan ayaa hubka nucliyerka u arka in uu halis ku yahay amniga dunida waxaana ay ka digeen in musiibo saameyn lah ay noqon doonto haddii la isticmaalo in ka badan boqol iyo labaatan dal ayaa sanadii tagtay u codeeyay in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdii mamnuucaya hubka nucliyerka wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan hubdhigista kim wonso ayaa sheegay in hubka nucliyerka uu halis jiritaan ku yahay bani-aadamnimada islamarkaana baahida loo qabo in la burburiyo ay marayso meeshii ugu degdegta badneed maraykanka britain faransa iyo labaatan dal oo kale ayaa kasoo horjeestay in hubka nucliyerka la mamnuuco waxaa sidoo kale diiday oo wadahadalladan aan qayb ka ahayn dalalka ruushka iyo shiinaha
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan laascaanood waxaa ku nool dhalinyaro tiro badan oo qaba baahiyaha gaarka ah hase ahaatee waxaa dhibaato ku haysaa sidii ay u heli lahaayeen adeeg waxbarasho dhowaan ayaa magaaladaas laga hilgeliyey adeeg waxbarasho oo loo fidinayo dhalinyaradaasi wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa la sheekaystay qaar ka mid a macalimiinta iyo mas-uuliyiin ku sugnaa goob ardaydan wax lagu baro ugu horreynna wuxuu la hadlay cabdiqani cali dhuux oo mas-uulka ah xaruntaas iskuulkan dareenkiisa iyo furitaankiisaba waxaa iska lahaa urur aanu ku midaysannahay oo gudaha iyo dibaddiba joogo laydhaa somaali sima ayaa iskuulka furay oo sameeyey aniguna mataqaanaa howlwadeenka gudihiisa gudaha waddanka ee ka wada baan ahay Ee, iskuulku bilowgiisii isku- laascanood baanu ka furnay Ee, markaanu baahidaa dareennay ardaydu inay u- ee, arday fara badan oo u baahan in wax la baro oo sida ardayda kale ee dhegaha qaba inay waxbarasho ugu baahan yihiin markaanu aragnay ayaanu iyagana u furnay alxamdulilah iminka aad iyo aad bay wax u barteen way fiican yihiin hadday tahay faraka hadalka ama ee, waxaa la yidhaha fingertog Een, cabdiqani waa markii ugu horreysay taariikhda oo iskuul ay heleen een, ardayda iyo dhallinyarada iyagu guryaha iska joogay bal ka waran arrinkaasi een, intaan loo gelin waxbarashada runtii dadka kani qaar baa guryaha ku xaraysa sida gabadha faadumo ee hadda halkaa fadhida oo kale may jirin gurigooda kamay soo bixi jirin maantana sida aad arkayso waxna way akhriyayaan waxna way qorayaan wada hadal bay ku sheekaysanayaan ku wada hadlayaan smartphonekaasay mataqaanaa ama taleefankaa ee, b- bay isugu gudbinayaan fariimaha adiga way ku soo wacayaan oo baahida ay qabaan iyo qofkii xanuunsaday iyo barnaamijka oo dhan bay ku soo gaarsiinayaan iyagoo fariin kuu soo diraya oo kule maanta waxaasaa jira ama macallin waxaasaanu u baahannahay iyagoo kule marka haddeerta waxay ka baxeen keli socodkii iyo guryihii ay ku xaraysnaayeen sannadaha soo socda aanu inagu fogaynba insha allahu waayo hadda fasalka afraad baa qaar ka baxay waxaan filaynaa marka inaanu goordhowba ay dugsiga dhexe dhammayn doonaan ardayda caadiga ee eedharka fadhiistana ay la fadhiisan doonaan insha allah Een, cabdiqani een, aad iyo aad baad umahadsan tahay marka la wadayo iskuulkani aad buu culayskiisu u badan yahay oo waxyaabo fara badan buu u baahan yahay bal markaa baahiyaha gaarka idinku xeeran oo kale bal iga waran walaahi dadkani eh, baahiyo badan baa ku xeeran oo runtii aan lahayn hal meeloo keliya dhisme ma leh guriga ay hadeerta joogaan waad arkaysaa qof baa ku deeqay tabaruc ku sameeyey oo mataqaanaayey runtiina la odhan karaya fikraddu waa qofkay ka soo burqatay ee hawsha tanba markii horeba dareenkeeda lahaa iskuul waxaan u baahannahay runtii een, dhulkii waanu helaynaa dhisme in loo sameeyo oo dhismahaasoo dadkan aad ogo dad waaweyn runtii hadda kabacdi inay shaqaystaan baa loo baahan yahay inti farsamo la baray u baahan yahay ama gabdhaha noqdeen gabdhuhuna farsamo ay ku shaqaysan lahayn in la baro wiilashuna farsamo ay ku shaqaysan lahayn in la baro saa dareemaysa hadda gabadha kuu sheegaysay waxaa kaloo ka mid a gaadiidka waa dadka qaar baa gaawdhi naga dilay mid baa baabuur dilay oo dhintay dadka waad aragtay mas-uuliyad badani ma jirto dadka darawallada ah mana oga qofka ka horeeya inuu dhegala yahay in kale calaamad ku taalla qofkaasi inuu dhegala iyo uu iska ilaaliyaana ma jirto marka qaar way dileen qaarna way dhaawaceen Ee, iminka qaar baa dhaawac u jiifa qaarna wayba dhinteen Uh, sidoo kale yaxye aadan cilmi waxa uu ka mid ka yahay barayaasha iskuulka dadka baahiyaha gaarka qabe ee magaalada laascanooda ku yaala waayo qaarna waxbay maqlayaan oo wax la yidhaahdo debna akhris lib reading ayay sameeyaan qaar kalena farahaagoo keliyay garanayaan qaarkoodna debnahaaga dhaqaaqoogay u fiirsanayaan inta badanna meel iftiinaa wax lagu baraa dadka dhagaha laha haddii ay mugda arkaan waxba ma baran karaan tootali gebigoodaba sidaa awgeed debintaada dhaqaaqeeda iyo gacantaada dhaqaaqeeda wax lagu baraa maadaama ay isha un waxna ka maqlayaan waxna ka arkayaan waxbarashadoodu saasay laakiin si libiska ay qaataan waa ardayda kalunbay kala mid yihiin marka hore ay cusub yihiin way kakan yihiin inaad eh, wax fahansiiso xataa eh, asluubta ay dhaqanka ay la yimaadaan waa mid waliba xaafadoodii fara gaaru kala yimid ee hooyadii si gaara isku afgaran jireen halkana far gaara loogu haye ii war بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي تعال من صبح محن تبدو بقى تبر لا تبر تبر لا تسبح وشلا أشوف ولا شو عبارة شوركم محل ولا محل محل فلر ولا شو بتلوش بتلوش بتلوش بتلوش bal sidoo kale macalin ardaygan oo kale hadda waxbuu inoo sharaxayay bal ka war wuxuu kuu sharxayay tababar ayaan imiga burco ku soo qaatay buu lahaa halkanna waan ku qaatay buu yidhi waxaan u baahanay anu dugsigii dhexe waan dhammeeyey inaan dugsi sare galaan u baahanay buu yidhi halkan ina ma laha buu yidhi in iskuulna loo dhiso nxato baabuur ciyaalka lagu soo gurana naloo keeno waxaa doonayaa nxato inaan dalxiis tagno oo u tagno ardayda een dadka dhagaha
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada eh, baahiyaha gaarkaa qaba ee ku sugan laascaanood iyo weliba macalimiintooda oo ka hadlayay goob waxbarasho oo magaaladaas laascaanood laga furay oo dhallinyaradaasi wax ku bartaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
hablo badan oo da-yara ayaa ka mid ah dhallinyarada u hanqaltaaga in ay u tahriibaan dalalka shisheeye kuwaasi oo badankooda maanka ku haya inay heli doonaan nolol ka wanaagsan tan iminka ay ku sugan yihiin haddaba gabadh magaceeda kusoo koobtay nimco oo ku sugan dalka jabuuti waxa ay ka mid ahayd hablo halkaasi ka tahriibay oo intii ay jidka sii socdeen la kulmay duruufo adag wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayay u warantay waxaan ka taariibeyey jabuuti ubuq baan ka taariibey markaa dee hadafkaygu taariib maayna dadan baa ii faanfaaniyey waan iska raacay un bis dee bisinka kama sheekayn kara waan marar dilaacayaaba ilaa markiis intaad socotay ka gabar ahaan maxaa kugu adkaa markii baabuurkii ilaa iyo doontii dariiqa horta n waxaan raacnay doontii markii saa doontii iyanan ubuq ka raacaynin loo soo dhigan doon weyn baaba nu haystayba waaba teere kalluunka loogu guro oo shan iyo afartan qof lagu raacay aad baa u naxay wallaah markaan dadkii saan baa la geliyaa waan ugu horreeyey kolba qof aan isdhaafinaya markaan baddi madoobeed arkay kolba qof aan isdhaafinaya iga horee ado iga horee ado iga horee dadki way dhammaadeen balaasadina waa layga wada qabsadayba saan u baqayay goor dambaa garbaa lay qabtoo lay fuushiyey ana iguna jirin igana bixinayaan yamanta tegay saan matagu sii waday xaggan bay u leecaysaa xaggan iskugu durka xaggan bay u leecaysaa xaggan iskugu durka xaggan bay u leecaysaa xaggan iskugu durka kadib yaman waxaan tagnay waxaan tagnay meel alqaras la yidhaahdo oo qaxootiya waan ka baxnay waxaan tagnay cadan waan ka baxnay waxaan tagnay sancaan sancaan dee iska degay khalaas sancaan anoo iska jooga oo had kadib inaan iska soo noqdo doonayo wixii laiga sheekin jiray waan waayey inaan iska soo noqdo doonayo iyo haddana dad idiloo sacuudigaan u taribina maxayo anaa bis waan ku dabaadaydan oo waan iska raacay gaadhi baana la saaray dee waxaa moodayan gaadhigii lagu tagayo ilaa maraq haddii xuduudda lagu dhigaada lugtaadaad ku galaysaaba sacuudi carabiya waxaa xuduudka yamanta iyo sacuudiga ku taalla buur dheer baa ku taallo buurtaa dheer waxaa ka hooseeya dix dixdaa buurtaad fuulaysaa markaad gaadhi aragti buurtaad fuulaysaa annaga markii noogu horreysay ayadoo de waxaan moodaya buurta marka la furo ina xagga dambe looga dhacaayo ilaan gaadhigaaba lagaga dhuumanaya haa intaas karta gudbayaan buurtii baan sidaa u fuulay dee waxaad ku socotaa gurgurad baa u socotaa lagu yaa gacmaha qodax baa i mudday markaas qodaxdii markay mudday waxaan mood haa waxaan mooday inuu masaqaniinay markaa baan idhi aw waa habeennimo dharaaya lamaba soconaya waa habeen hay ay way masbay qanina masbay qanina awfaas awfaas awfaas markaabuu ninkii totomayntuu qaadu labada garbood dhexdooda igaga aamusiiyey uu yidhi naga aamus way inaguna askarbad ka baqaysin anna waan dhimanayaa bali xidha uun adu markay iga yaabeen iyay aamusiiyeen waxay igu iftiimiyeen blikee bay igu iftiimiyeen waxay dhahdeen xabad hadday noqoto waa qodax weeyaan hadday laba af noqotona waa mas markay igu iftiimiyeen iyay arkeen inay qodax tahay waa qodax bay igu yidhahdeen say qayladeeda iska ka aamusiinayeen markaan markaan buurtii dhekedeedii u baxnay aan yar nasanay iyaan mooday inaan xagga kale uga dhacayno bay yidhahdeen waan noqonaynaa oo xaggee la tegayaa dee gaadhigii weyna dhaafay oo buurtan aan soo kornay aan gurgurida kusoo kornay dadadii baan uga noqonaynaa haa subxaan allah waan soo dhaadhacnay markaan soo dhaadhacaysna lugaha ku jaraynayo marka adigoo buurtii idinkoo buurtii ku socda oo askar ka baqayay qodaxo ku mudday hadalkun markaa mamnuuc weeyaan waad qaylisa markaa hadduu wax runa kugu dhaco ama bahalkaaga soo baxo ama ay wax ku qaninaan oo qodaxda ahayn maxaa maxaa la samayn lahaa dee waa layga iman lahaa uun nasiibkayga maqaali lada waan iska dhiman lahaa taaba waxaa igaga sii darnayd markuu gaadhigii meesha gooya lasoo dhaadhacay waxaad kusoo dhacaysaa silig agtii baa maraysaa meesha waxaa yaalla geedo dee saa u wada fadhiistay oo wax ku jira dee rabbiga unbaa og dadkan waxaa geedaha iyo waxaa uma muuqdaan ba askartan baa u muuqata gaadhiyadu meelaha bay iska baktiisan yihiin marka ou gaadhigu kugu soo xiimo ambaa maxay dahaye shanqadh iyo waxa aad maqashiin waa la kala yaacayaa geedka bahal ku jiriya libaax ku jiriya mas ku jiriya wax ku jira rabbigaagu intaad isku qabanaysaa waad dhex galaysaa cabsi kumaba haysaba aan askarta ahayn dadka wallaahi ilaahin baa dee iska wato iska ilaashanaya laakiin waxaasoo dhan markaad dhulkii aad doonaysa aad tegtid unbaad xasuusanaysaa inay dhulkaa soo marta halis ahaayeen bisinka lagu yaala xaamada sukay noqda waan kala toosi kari waay ilamaala xambaaro gaadhiga la dhexdhigay lugo intaa oo dhan socdo onoo fadhiisanba weeyaan dee shan cishaan soconnay anu lacag ma bixin markii hore waxaan ka yidhi markaana nii shaqeeyo ayaana siinaya wallaahi aqalkii loo kareeyey naagaha dee lagu soo dejiyo markaan arkay een galay ayaa arkay dee naaga iska wada dhibaataysan oo wada ooyaya waan wareystay waxaan ka yidhi maxaa inagu dhacay nimanka wayna soo kaxeeyeen waxay naga yidhahdeen noo shaqeeya bil kasta iyagaan usoo shaqaynaa waxay noo xisaabiyaan waxaan maaragtay aan meeshaba ku jirin ilaa shan bilood baan u shaqaynaa lacagtooduna maba dhammaato shan boqol oo doolarna way nagu yidhahdeen markaan u fiirsaday iyaan idhi haddaad halkan kusoo noqotid dahaad kadib adnada taabaa soconaysa ani lacagtii way weydiiyeen markaa ninka isoo keeyey dhinacu iyuu maxaa iga irtirsanay qaraaba ahaan nacam oo iga tirsanay ninkii i keenay meesha dadkan la ii keenay dee iyaga waa laigu soo balamiyoon ninkii baa ila soo hadlay maxaad lacagtii u bixin weyday anu lugaygan kusoo galaan kayidhi magaalada gaadhi maad soo saarin haddaa gaadhi soo saari lahayd noodkaan bixina laakiin anaa lugayga ku yimid gaadhi masaan lacag u bixiyaa sidii baan anu lacagta khalaas waan kaga dhanaaneeyeyba waxba maad bixin markii sacuudiga ilaa iyo yemeynta u dhexaysa waxba ma bixin lugayga haddaa gaadidii ahaa ma gaadhi buu isaaray indhaaan u caseeyo hadduu war kale keeni lahaana askartaaba nugu yeedha isagaa magaalada keena odhan lahaa dadka markay tahriibka u socdaan ee ama doontii ama markay lugeynayaan inta ugu badan maxaa ka dhex guxa maxaa laga sheekeystaa maxaa laisku yidhaahdaa maxaa ka socda inta la lugeynayo ama inta la saarayaha doonta horta inta doonta la saaranaya shahadaa kaa dhamaanaysa dee inaad baxaysid iyo inaad dhimanaysid ilaah baa og waa meel yaroo dee intii loogu talagalay tankeygii laga badiyey oo kolba dhinac u liicayso badda wado ashahaadaaba lagu jiraaba markaas wax kaloo kugu soo dhacay wax kaloo ku fikraysa ma jirto markaad beri socotid lugeynaysidna waxaad ka fikiraysaa ilaahay sidoo askartaa kuu dhaafin lahaa wadkaba markaa waa la iloobaaba buuraad lugeynaysa oon askarta ahayn tan anigu aan isla soconay qof dhintay maan arkin laakiin iminka markaan ka imiday gabadh aan ah, riyaad jaar ahayn oon isku fiicnayn oo isnaqaanay si fiican ayaa la ii sheegay inaa lasoo tuuray oy dib u noqotay oo markay noqotayna ay buur ka dhacday oo buur dheer oy meydkiina laga soo saari kari waayey wallaahi inantaa waan garanayay life baan u garanayay laakiin aad ayaan uga naxay wallaahi inantaa baan garanayaa oo wax dhintay
gabar lagu magacaabo nimco oo ka mid ah dadka dhibaatooyinka kala kulmay dhinaca tahriibka ayaa waxaa u waramaysay wariyaha v o e da ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax barnaamijkii dhalinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o e ayaadna ka dhegeysaneyseen hablo badan baa dee tahriibka iyo aad baa loogu waxaa laga yaabaa marar badan axmedow in eh, waxaa la yidhi bidaarisiiq bay kugu gashaa aada iyo aad marka si Tahriibku- yaroo fudud baa laga yaaba in tahriibku galo laga yaabo in eh, dhibaatooyin badana lagala kulmaa haddana sidaa oo ay tahay dhalinyaradu weli waa ay kusii socdaan Ah, marka qadar nimco kale waxaa laga yaaba haddii maanta jabuuti bay joogta haddii la yidhahdo mar kale ma tahriibaysaa inay inay inay tiraahdo waxay aragu tahay qofka ilaa uu ka arkana ma ma dareemi karo aad iyo aad aad iyo aad dhinacii heesa axmed haddaan aadno waa hees si talantaali ay ugu luuqeynayaan nimco yaasiin iyo weliba maxamed siciid cabdi biike waa heesta dardaaran
haddaad debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku farho haddaad debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku farho dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye dhulkeennii dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sii doreeyana daayina ka ilaashe usoo dadaalea wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sii doreeyaba daayina ka ilaashe wasoo dadaalea
haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadayni hadayni
codkaas nimco yaasiin iyo maxamed b k haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownaya waxaa jira kulamo isreebreeb ah oo lagu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka lagu qabanayo dalka ruushka haddii aynu ka horeyno qaaradda asia dalka kurida koonfureed ayaa la kulmi doona dalka syriya oo rajadiisu ay aad u sarreyso inuu usoo baxo koobkan iiraan iyo shiinaha ayaa is arki doonaan dalka qatarna waxaa xulkiisu ay u safri doonaan dalka usbekistan australia iyo imaaraadka carabta ayaa ciyaari doona tailan waxay aadi doontaa jabaan halka sacuudi arabiya ay martigelin doonto ciraaq dhinaca qaaradda ameerika haddii aynu eegno honduras ayaa waxa ay martigelin doontaa costa rica trinad and tobaco iyo mexico ayaa kulmi doona dalkan maraykankana wuxuu u safri doonaa wadanka banama waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo xiise leh bolivia iyo argentina ayaa is arki doonaa colombia waxay u safri doontaa ecuador chile iyo venezuela ayaa kulmi doona brazil waxay martigelin doontaa paraguay peru iyo urugwayna waa ay is arki doonaan waxaa sidoo kale jira ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah masar waxa ay martigelin doontaa togo albania waxa ay martigelin doontaa bosnia dalka korwaashiya xulkiisa waxay u safri doonaan dalka estonia macedonia iyo belarus ayaa ciyaari doona georgia iyo latvia ayaa kulmi doona ruushka iyo belgium waa is arki doonaan angola waxa ay u safri doontaa south africa cameroon iyo guinea ayaa kulmi doona luxemburg iyo cape verde ayaa is arki doona morocco waxa ay martigelin doontaa tunisia austria iyo finland ayaa is arki doona ireland iyo iceland ayaa kulmi doona xulka talyaanigana wuxuu u safri doonaa dalka holland oo macalinkii xulkaasi deni blin shaqada laga ceeriyey portugal iyo sweden waa ay kulmi doonaan ciyaarta xiisaha lana waa tan dhex mareysa faransiiska iyo spain ciyaartaasina dalka faransiiska ayay ka dhici doontaa dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana xidigii hore ee kooxda arsenal thierry onery ayaa waxa uu sheegay in weli u baahan yahay inuu wax badan barto ka hor inta aan lagu soo hadal qaadin inuu noqdo macalinka kooxda arsenal oo bedelaya macalin arsen wenger mustaqbalka macalin wenger ayaa waxaa mugdi u galay kadib markii laga soo reebay koob kuryaalada qaaradda yurub islamarkaana laga adkaaday afar ka mid ah shantii kulan ugu dambeysay ee kooxda arsenal ay ciyaarto horyaalka premier leaga qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa xilli ciyaareedka marka uu dhammaado welina ma aanu siixin qandaraas cusub oo kooxda usoo bandhigtay horaantii xilli ciyaareedkan onri oo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi marka ay noqoto inaan idhaahdo waxaan doonaya inaan tababaro u noqdo arsenal taa macnaheedu ma ahan in hadda aan doonayo hase yeeshee waa waxaan jeclahay in mustaqbalka aan sameeyo xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaara ay nala socodsiinaya axmed baa haatanna barbarkayga midig fadhiya axmed dhinacii heesaa dad inoo soo qabatay waxaan usoo qabanaynaa dhegaystayaasha heeskii daadooy iyo fanaanka da-da yar ee dalnurshe
waadse dhegaystayaal heeskaasi ayaa halkudhigiisu uu yahay daadooy iyo dalnuurshe eemaanu ahayn fanaanka dalnuurshe hees uu qaado waxaana ay gebagaba u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinkaga imaanaysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo